kitaabkii saddexaad ee muuse ee la yidhaahdo laawiyiintii laawiyiintii cutubka koowaad rabbigu wuxuu muuse uga yeedhay teendhadii shirka oo intuu la hadlay ayuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa markii nin idinka mid ahu uu rabbiga qurbaan u bixinayo qurbaankiinna waxaad ka bixisaan xoolaha kuwaasoo ah lo'da iyo idaha oo haddii qurbaankiisu yahay qurbaan la gubo oo lo' ah waa inuu bixiyaa neef lab oo aan iin lahayn oo waa inuu ku bixiyaa teendhada shirka iriddeeda si isaga rabbiga hortiisa loogu aqbalo oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaanka la gubayo oo waxaa loo aqbali doonaa inuu isagoo u ahaado kafaara gud oo dibiga waa inuu rabbiga hortiisa ku gowraco oo wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu waa inay dhiigga keenaan oo ay dhiigga ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga ee teendhada shirka horteeda taal oo neefka qurbaanka la gubayo waa inuu haragga ka bixiyaa oo haddana waa inuu xubin xubin u googooyaa oo wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu waa inay meesha allabariga dab ku shubaan oo haddana waa inay qoryo ku dul hagaajiyaan dabka oo markaas wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu xubnaha iyo madaxa iyo baruurta ha ku dul hagaajiyeen qoryaha dabka meesha allabariga saaran laakiinse neefka uurku jirtiisa iyo addimadiisa biyaha ku maydho oo wadaadku meesha allabariga dusheeda dhammaantiis ha ugu gubo qurbaan la gubo oo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo haddii qurbaankiisu yahay neef adhi ah ha ahaado wan ama orgi oo qurbaan la gubo loo keenay ha bixiya neef lab oo aan iil lahayn oo neefka waa inuu rabbiga ku horgowraco meesha allabariga dhinaceeda waqooyi oo wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu dhiiggiisa ha ku dul rusheeyeen hareeraha meesha allabariga oo haddana isagu xubinxubin ha u kala googooyo oo madaxiisa iyo baruurtiisa oo markaas wadaadku waa inuu ku dul hagaajiyo qoryaha dabka meesha allabariga saaran laakiinse neefka uurkujirtiisu iyo addimadiisa biyo ha ku maydho oo wadaadku dhammaantiis ha bixiyo oo meesha allabariga dusheeda ha ku gubo waayo waa qurbaan la gubo oo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo haddii qurbaankiisa uu rabbiga u bixinayo uu yahay haad qurbaan la gubo ah markaas qurbaankiisa ha u bixiyo qooley ama xamaam yaryar wadaadku ha keeno meesha allabariga agteeda oo madaxa ha ka maroojiyo oo meesha allabariga dusheeda ha ku gubo oo dhiiggana ha lagaga miiro meesha allabariga agteeda oo waa inuu ka soo bixiyaa gulgullada iyo baalasheeda oo ha ku tuuro meesha allabariga dhinaceeda bari kaasoo ah meeshii dambaska oo garbaha ha ka jooxa laakiin yuusan kala dilaacinin dhammaanteed oo wadaadku ha ku dulgubo qoryaha dabka meesha allabariga saaran waayo waa qurbaan la gubo oo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah